لله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركii afar iyo tobnaad kitaabka sulam التwفiq إlى maxabaة الlahi calى التaxqiiq fasl hada fasil wey يجب على كل مسلم qof يجiب waxaa ku waajibaya عalى كuلi مسلم qof kasta oo مسلمa مukلفin oo مukلفahoo la mashaqeeyey baalig caaqil ah waxaa ku waajiba hee anlaa يدkula inuusan gelin fيi شhayin شhay dhexdiis xataa yaclama ilaa uu ka ogaanayo maa axala allaahu ilaahay wuxuu xalaaleeyey tacaalaa sareeye minhu shaygan iyo wamaa xarama wuxuu xarimay qofna inuusan shaqo bilaabin shayna dhex gelin ilaa uu ka ogaanayo shaygan uu bilaabayo waxa ilaahay xaggiisa ka xalaaleeyey iyo wuxuu ka xarimay waxa lagaaga ogol yahay iyo waxaan lagaaga ogolay shaqadii aad aqoonteedii leedahay sharci ahaan baa la rabaa inuu qofki dhex galo maalan hadda shaqooyinkan kaloo dunawiga ah qofkii isagu aan dee iska khasbanaynin shaqada uu rabo inuu ka shaqeeyo aqoonteedii buu soo raadinaya dad buu waxbarayaa meherad buu gadayaa gaari buu wadayaa xafiis buu ka shaqaynayaa waxaas soo aan kaba ka garanayn waa qanaa inuu dhaho waa adagta waaye taa waa middaas sharc waxaa soo hadhay arrimahan diiniga ah shaqadan diiniga ah baa soo hadhay arrimahani marka ilaa qofku uu ka ogaado waxa ilaahay u xalaaleeyey xaggiisa uga xalaaleeyey wuxuu xarimay waa inuusan dhexgelin maalan waxaa rabtaa ganacsi inaad geshid waxbaa iska gadaysa ama waxbaa soo gadanaysa waxaa rabtaa inaad wax kiraysatid waaye gaadiid baa la kireeyaa guryaa la kireeyaa wax badan baa la kireeyaa wuxuu rabaa qofku icaaro waxbaa la iscaariyeeyaa wuxuu rabaa sharikad inuu ka mid noqdo wuxuu rabaa nikaax iyo guur inuu galo inta uu ka ogaanayo waxa looga ogol yahay waxa kale yuusan dhexgelin ayb calaa kulli muslimin iyo wa muslimatin buu hoos kaa yiri nin kasoo muslima iyo gabar kasoo muslimada qofka wax gadaya wax iska gadaya waxna soo gadanaya waxaa lagama maarmaana rimligu wuxuu yidhi axkaamu tijaaraat wax rogrogashada iyo ganacsiga axkaamteeda waa inuu yaqaan waxaa la mida buu yidhi wakadaa yaxtaaju ilayhi wakada maa yutaaju wakada maa yaxtaaju ilayhi saaxibu kulli xirfatin qof kastoo xirfo iyo shaqo gelaya yaa waxaa dushiisa laga maarmaana saasoo kale iyo tacyanu tacalumuhu xirfadan waa inuu barto cilmigeed maxaa la baranayaa axkaamta daahirka ah masaa-isha qarsoon ama naadirka maaha midda caamkaayoo qaalibka waa inuu barto masale daqiiqaayoo cid dhifa ogaan ka dhol lagu khasbi maayo maxaa yeelay lianna allaha ilaahay subxaanahu eh masahnaeh tacabadanaa ilaahay wuxuu nagu addoonsaday biashyaaa ilaahay ashyaa buu nagu addoonsaday falaa budda waxaa laga maarmaana loo hortilaayahay min muraacaati maa shay ilaalintii shaygaasoo tacabadanaa bihi ilaahay nagu addoonsaday ilaahay wuxuu nagu addoonsaday in la ilaaliyo waa laga maarmaan waay wixii ilaahay nagu addoonsaday in la ilaaliyo waa laga maarmaan waa nala ku takliifiyey nabiga carabkiisaa nala ku amray calayhi salaa salaam waaye ashyaa waxaa jira marka qabuul iyo ijaab u baahan waa kaa gaday waa kaa gat waa ku siiyey waa aqbala iyo wixii la mid a wixii nala ku adoonsanay innaga waa inaan la nimaadno ama aan fahanno ama yaynaan fahmin ayib maadaama addoommo ilaahay aan nahay hoggaansan baa nala ka rabaa waqad axalla allaahu ilaahayna wuxuu xalaaleeyey albayca beeca ilaahay baa baneeyey wa xarama ribaa ribadana ilaahay waa xarimay iska jir meesha waxa weeye salaadii iyo zakadii iyo soonkii iyo xajkii baa laga soo hadlay halkaa cibaadada looga baxo rubucii cibaadada halkaan xoogaa wuxuu rabaa inuu dhex galo beecii rubucii ku xigay halkaan marka usoo gogol dhiganaya usoo araranayaa waqad axala allaahu lbeyca ilaahay beeca waa xalaaleeyey wa xarama ribaa waay beecu waxa weeyaan caqdi oo mucaawado ah maali ah maalan nin baa w qof baa wuxuu dhahayaa waxaan kaa gaday gurigan kun diinaar baan kaaga gaday kan kalena wuxuu leeyahay waan aqbalay waa kaaga gati waxarama ribaa ilaahay ribadadan waa xarimay ribadu waa dulsaar waa ziyaado waa faa-iido koron xaaraan ah waxaa la yidhaahdaa aziyaada xagga luqada carabiga sharciga waxa weeye heshiis iyo caqdi baa ciwad makhsuusa ribix boqolkiiba intaas iyo wixii la mid ah oo aan aan la garanayn macluum hayr macluumi tamaahul ah isla ekaanshihiisa aan la garanayn xagga sharciga marka caqdigu dhacay ama maba ahee haddii la garanayo xataa labadii la isku gaday midkood baa dib dhacaya ama labadiiba tusaale qof baa wuxuu leeyahay fargashigan dahabkaa baan kaa gaday waaya waxaan kaaga gaday laba jibaarkiisoo dahaba dahab dahab lagu gaday inuu kala bato maaha laba jibaarkii oo dahaba kiina wuxuu leeyahay waa aqbal raashinkan qamandigaan aan kaa gadan waxaan kaaga gaday qamandigan kale kiish qamandiya kiish qamandiya waa sax waaba isleegyihiin halkaa waa ka sax waa aqbale buu leeyahy laakiin iyagoo aan kala qaadan bay kala tegayaan xoolo dheeraada meesha ma ribado weligaa hamoodin xoolo dheeraada markas inay meesha joogaan waxa weeye labadan qof oo sareenka sareenka laisku gaday keliya waxay ka khaldameenoo ribadu ka soo gashay xaaraantu ka soo gashay waa kala tageen iyagoo aan la kala wareegin ribaa ku dhacdeen baa laleeyahay dulsaar kaloo xoolaa meesha ma yaallaan sharci darraa ku dhacdeen ribo waay waqad qayada sharcu sharcigu waa xiray haada lbayca beecaan beeci almucarafa lagu macrifeeyey biaalati tacriifi tacriifka aaladiis beecaan ilaahay ku tacriifiyey aalatu tacriif tacriif macrifayn aaladeed waa maxay halkaan fiiri waqad waxaa weeyaan ilaahay wuxuu xalaaleeyey axalla allahu lbeyc wa axalla allahu lbeyc axalla allah ashaas wey aalatu tacriif al al baa la geliyey bay ku leeyahay beycan lama dhihin axalla allahu beycan al beyca baa le al baa la geshay beycan al mucarafa lagu macrifeeyey bi waa naxwahay la xidhiidhaa moogtahay biaalati tacriifi tacriifka hadda haddaad dhahdid maalan alrajul ra-aytu rajula ninkii baan arkay markaad dhahdid waa nin laisla yaqaan haddaad dhahdid ra-aytu rajulan ninun baan arkayna dee waa nin ragga ka mid ah ma naqaan laakiin alrajul markaad dhahdid oo al la geliyo al baa la geshay aalatu tacriif waa la macrifeeye waa waa la yaqaanaa war ninkii waa is aragnay sheekada waa la socotaa wal moogta waa garanaysaa laakiin haddaa dhahdo ni nin baan arkay maanta waxba dee nin baa aragtay meel kasta nin baa maraya ma fahamte laakiin war ninkii waa is aragnay ninkii odayga ahaa ninkii ha waa soomaaligii hadda macrifeysan way kaa laftiisa marka carabiga muxuu ku macrifeeyaa albeecan ilaahay asha ku macrifeeyey wuxuu ku xiro dabar looga dhigay biquyuudin quyuud wa shuruudin shuruud wa arkaanin arkaan laabudda lagama maarmaan ay tahay min muraacaatiha in la ilaaliyo beeca isagaa shuruuddaas iyo arkaantaas iyo quyuuddaas buu leeyahay waa in la ilaaliyo oo uu oofsado wax iska gada maaha wax kasta wax kasta keenoo gado wax kastana ciddii kaa gadanaysa ka gad maa dad baadan wax ka gadayn xataa dad aadan waxba ka gadanayn baa jira aan la ogolayn inaa wax ka gadatid waxyaale inaad gadatid aan la ogolayn baa jira ashyaa waxyaalo lagu ogol yahaa jira dad aad la tacaamuli kadhid baa jira waaye marka shuruudan iyo waxaanoo dhan culimmadu kutubtooday ku caddeeyeen waxaa laga maarmaana in la ilaaliyo arkaanta beecu hadda waa saddex caaqidaan labada wax kala gadanaya midna waxbuu gadan midna waa laga gadan macquudun calayhi waa maxay macquudu calayhigu waxa la kala gadanaya wey waa hamanka iyo muhamanka waa lacagta iyo kan lacagta laga bixinayo kow iyo labaan ka tirinaynaa marna waa waa la kala ballaariyaado qof wax gadanaya iyo mid wax gadanaya waxa la gadanaya iyo wixii lagu gatay ilaa meherad baa soo gasho maalan lacag baa wadatay lacag kale wax laguma gato laakiin kaba soo qaad lacag baa wadataa waxna adaa wata waxna meeshaa ka qaadanaysa waa laba shay labada qof adna meeshaa soo gasho waxbaa gadan qofna waa kaa gadaya waa laba kale haddii la badanayo lix baa laga dhigaa haddii lasoo koobayana saddex baa laga dhigaa siiqo siiqadun waa maxay qabuul iyo iijaab iijaab iyo qabuul waa kaa gaday waa kaa gatay labada qof oo wax kala beecsanaysa shuruud bay leeyihin kow mid kasta tasarufkiisu waa inuu fasaxan yahay waa inaan lagu khasbin khasab iga gad ama khasab aan kaaga gato waa inaysan meesha joogin waayo kitaab qur-aan ah ciddii laga gadayo waa inuu muslim yahay qofkaasi waaye qof baa kitaab qur-aana laga gadaya gaal halkaa iska ordaya hadduu yimaado oo dhaho kitaab qur-aana iga gad ka gadi mayse ama qof muslimaa gadaysaa ciddaa ka gadaysid waxaa la rabaa inuu muslim yahay see qof u gadaysaa addoon muslima addoon waaye waa masaa-il kalena waa sii raadhaa israacdaay o murtadun waxa weeye laa yactiqu caleyh waxaa kaloo laga maarmaana qalabka dagaalka cidda laga gadayo hubka cidda laga gadayo dagaal waa inuusan muslimiinta kala dhaxayn hub baa haysataa waa gadaysaa qolo gaalaayo rabto muslimiinta inay laayaan haddaa ka gadi ka war lama ogolo lama ogola kama gada kadib waaye hadda waxa weeye adduunku waxaa laga yaabaa qofka safkan ku jira hubkiisa inta la ordo hadduu doono safka kale qolo ka soo jeeda inuu ka gado isaga laftiisa haddii la doono lagu dilayaa waaye intuu la goosto hubka iyo qalabka qoladay isleynayeen inuu ka gado iyo dadka kala ganacsada ee meelaha colaadaha iyo dhibaatooyinka ka jiraan kambaniye weeye shirkado weeye dowlado weeye ashkhaas weeye bes meeshaasay dadkaa wax isku leyn lahaayeen geynayaan rasaas iyo hub iyo balaayo muslimka ah lama ogolo waa buux tuulo kastay joogaan dadka waxaas ka shaqaysta iyo magaalo kasta shayga la kala gadanaya aan gaarin shayga la kala gadanayo waa inuu daahir yahay ama la daahirin karo wax naafico nafcale waa inuu yahay waxaa dhiibi kadhib markaa gadatid aa qofka ku wareejin kadhid waa inuu yahay waaye qofkan gadaya shayga waa inuu shayga wilaayo ku leeyahay isagaa leh ama waa loo wakiishay ama waa loo idno jeexaananta ku ordo hal baadiya soo cersana qof ka gadaya yaa yaa maxaa ku gada awooddaa ku gaday maxayta malihid wakiil kama tihid laguma idnin tog weeye ma gadi karo ma fahanteen lama ogola waaye shayga waa inuu wilaayada qofku ku leeyahay shayga la kala gadanaya labada kala gadanaysa waa inay og yihiin yaqaanaan macnaha noociisa qadarkiisa tilmaantiisa waxbaan kaa gaday haa neef baan kaa gaday guri un baan kaa gaday muxuu yahay ma qolba ma sekadba ma fiilla ma kadaaba wixii waa in la yaqaan waaya dee waa aada buu sharxu maanta uga hadlayaa waa soomaaliyeynayna iijaabka iyo qabuulka hadal kale waa inuusan dhex gelin waxaan waa kaa gaday hadduu sheeko kale la qabsado hadhou yidhaahdo waa ku gatay lama rabee waa in la xiriiriyo aamus dheerna waa inuusan dhexgelin tacliiq waa inaan la xirin waxaas waa kaa gatay haddii waxaas kale saan noqdaan hebel hadduu yimaadaan waxaan kaa gatay haddii lacag ii soo dhacdo ama lacag hela waxaas waa kaa gatay shar waa inaan wax lagu xirin tacliiq ah muddo waa inaan lagu xirin shuruud badan baa jidha marka soo dhaafoo waa in shuruudda la ilaaliyo facalaa man qof dushii waxaa ah araadal bayca beec doonay wa shiraa'a waxgadasho damcay an yatacalama daalika waxaasoo dhan inuu barto shuruudda quyuudda arkaanta waa inuu barto ilaa wuxuu yidhi faina tacalumahu sharaxa lambar kow shayga barashadiis musallimun qofkan wuxuu ka badbaadinayaa min ashubhati iyo wariba shubha iyo ribo shubhana ku dhicmaysid ribana ku dhicmaysid ilaa wixii baa taqaanaaye adduunka haddaa dhahda see un wax u helaalo adduunka u ganacsadaa un lacagu igu soo gashaa waxay doonto iyo magacii doonto ha lahaatee ma suroobayso macna sax maaha waxa ku soo gelaya adoo shaqaysanaya waa inay yihiin wax nadiif xalaal ka shaqayso wailaa haddii kaleo qofku baran waayo akala ribaa ribow cunayaa shaaa isagu doonyaayo kas ahayda am abaa diidiyaya ama kas bay kuu soo gelin ama kama ilaa wixii mataqaanida hadduusan baran ribow cunayaa qofkaas shaaa isagu ribada doonyaayo ku talagelayaa am abaa am abaa amba diidiya ya wqad qaala wuxuuna yihi rasuulullaahi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam attaajiru ninka taajirka ah ganacsadaha assaduuqu runbadanaha ah yuxsharu waa lasoo xashriyaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada maca asidiiqiina kuwa sidiiqiinta runbadanayaasha ah washuhadaa'i iyo kuwa shuhadada macooda ayaa la keenaya xadiidka imaamu tirmidi baa leh maca alnabiyiina wasidiiqiina washuhadaai xataa waa la wari ayib nebigaaba taa tujaaru bixiya taajir ganacsiga hadduu run helo waa fiican yahay wax aada u fiican wey waxa weeye warwa sheegaani biramadii ma yahay maykani biramadii maaha baa maalan tiri tusaale yar iska weya mogta shaygaas kambani hebel iyo kii dowlad hebel soo saadhay ma yahay waa yahay gado iyo inuu yidhaahdo in dhaho maya maaha shayga ceeb buu ku ogyahay inuu ceebtii sheego neefkaanaan kaa gadaya laakiin naas baa go-an caana ma leh ceebtaasoo leeyahay waaye dadka qaar baa isdhahay haddaa ceebtii sheegtay yaa wax kaa gadanaya maya waa lagaa gadanayaa cid kaa gadantaa helaysaa runtaa lafteeda kugu soo raacda wamaa daaka kaasina ma ahan kee in qofka lasoo xashrinayo maca sidiiqiina washuhadaa'i ilaa liajli maa muxuu ku helay darajadaas wax kale maaha waa liajli maa shay darti yalqaahu qofkan taajirka uu la kulmayo yaa uu la kulmayo oo min mujaahadati nafsihi naftiisa la dagaalankeedaa iyo wahawaahu hawadiis iyo waqahrihimaa naftiisa iyo hawadiisa ku khasbidda uu ku khasbayo calaa ijraa'i lcuquudi cuquudda inuu ku dul dareeriyo oo ku dul socodsiiyo calaa maa amara allahu ilahi sida uu amray wuxuu darajadan ku helay waa qof intaa dhib ku jira waxaan sharci muwaafaqsanyahin sidii saxdaas iska fiiri sidii saxdaa beeca ha ku dhaco intaas naftiisa iyo hawadiisa buu la dagaalayaa mujaahadatu nafsi buu ku jiraa tacab iyo noog iyo daal baag iyo mashaqo baa ku dhacaysa waaye marka saa darteed buu wuxuu ku helay wax kastoo is leeyahy waxaada sharciga iyo xaqa waafaji ilaa hawada iyo naftu waxay rabaan inay iska badaalo aadaan ma rabaan mujaahada nafta in la dhibo ma rabaan waxay iska macaansadaan bay rabaan waaya waxaan ajar lagu sheegayo qofkan taajirkaah oo la yihi waxaa darajadaasu helay waa nin qofka arrinkaas sameeya naftiisa iyo hawadiisana khilaafa baa helaya horta inaad alaab keentid ama ganacsi ama wax la mid a oo ummadda khayr wax u keentid waa arrin fiican weeye qofkaas wax ma soo dejin karo qofkaas wax ma keeni karo dadkan intaa bucsharada iyo badeecada iyo adduunka soo kala daabulaya niyadda hadday wanaajiyaan sharcigana waafajiyaan ajar weyn bay leeyihin kitaabkaana u baahan tahay haddaan cidi ka soo gadin wadan hebel masar baa laga keenaa tusaale ahaan marka qola loo qolaa soo gadas wadanka soo gelinaya waa gadayaan waa helaysaa adiga dharkaa qabtaa lagu keenaya cunadaa lagu keenaya daawadaa lagu keenaya haddii niyadoodu wanaagsan tahay ummadda inay nafc gaarsiiyaan sharcigana waafajiyaan darajadaasay mutaysanayaan sare maca shuhadaa maca sidiiqiina washuhadaa wailaa haddii kale falaa yakfaa haddii sidaa dhici weydo falaa yakfaa ma qarsoona calaa man lahu adnaa ilmaamin bilcilmi waahli fiira yar ilmaam eegma yar iyo wax yar oo aqoona qof u leh cilmiga iyo dadkiisa kama qarsoona maa tawacada allaahu ilaahay wuxuu ugu hanjabo ugu goodiyey man qofka tacadda xuduuda xuduudda tilaabay qof kasta oo in yaroo cilmiga dhadhan yar cilmiga ka haysta wuxuu og yahay ilaahay goodiga iyo hanjabaadda iyo waciidka uu u ballan qaaday cidda xuduudda tallaawda xaddaan ha tallaabin sidaas wax u ganacso xaddi qofka tillaaba iyo wixii la mid ah waaye xuduuddii sharcigaa lagu caddeeyey dee oo nebiguna carabkiisa noogu caddeeyey calayhi salatu wasalaam uma intaa ka bacdi ina baqiyata alcuquudi cuquudda inta soo hadhay ganacsi iga gada keliya ma jidho ma ahayn waxyaalo kalaa jira ma ogtahay cuquudda inta soo hadhay oo min alijaarati ku bayaansan wax kala keraysi ijaara waxaad adaale laakiin manfacadii baa cid ka keraysanaysaa waaye iyo wax kala keraysi walqiraadi ah qiraad waaye ayb waa faa-iida wadaag baa la dhahaa qiraad ma taqaan xoolaha anaa keenaya anu xoolihii baan keenaya adna ku shaqee faa-iidada ana ka dhaxaysa faa-iida wadaaga labo war rahni rahan ah waxaan intaan lacagta keenaya sii haysa shaygan rahan wal wakaalati wakaalo ah waaye alwakaala waa wakiil cid baa wax loo wakaalanaya qof baa waxaa loo wakaalanayaa wuxuu samayn karo oo niyaabana aqbalaya ayb walwadiicati wadeeco ah ammaano waaye kitaabkan baan ku wadeeco dhigta iyahay waaye walcaariyati caariya kitaabkan kasii akhriso caariyo waaye washarikati sharikad ah waaye laba qof iyo ka badan baa shirgoobas walmusaaqaati ah isla waraabta qof baa wuxuu dhahayaa geedahan ii waraabi qodaxda ka jir waddooyinka u bambannee waaye miraha ka soo baxa mana waxaasaa leedaha waxbuu u sheegaya waxaa iyo wakayrihaa iyo kayrkeedba oo waxyaalo kale ah waaye qardi baa jira amaah xoogaa iyo amaahi xoogaa raashinaya amaahi hadhow baan kusiin doonaa waaye tanag biyaasi hadhow baan soo celinaya tanag biyaah waaye xoogaa sonkoraasi hadhow baan keenayaa amaah baa la yidhaahda xawaalad baa jidha sulux baa jira shufcaa jidha waqf baa jira nikaax baa jira waxaas oo dhan yaa kadaalika saasoo kale weeyo laabudda waxaa laga maarmaana min muraacaati shuruudiha shuruudeeda ilaalinteeda wa arkaaniha iyo arkaanteeda ilaalinteeda ayaa laga maarmaana mid kastana hadda baab gaaru leeyahay kitaabkan ha ku joogsan horay baa usii soconaysaabuu ku leeyahay haddii alla idmo kitaab kasta marka waxaasoo dhan mid kasta baab gaara baa markaa looga sheekaynaya waay haddii uusan baranna xaaraan buu ku dhacaya isagoo weliba aan sogeyn buu ku dhacaya nikaaxi waa sidii oo kale ereyga wax lagu guurinayaa la- waa in la yaqaan inkaax iyo taswiij iyo wixii maaragtay laga turjumayo luqo kale ah waxaasaa meesha imaanaya wacaqdu nikaaxi nikaaxa caqdigiisu waaba kanba yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ilaa masiidi ixtiyaadin dadaal dheeraada waxbaa la guurinayaa cayaar maaha dadaal dheeraada u baahanta is-ilaalin dheeraada u baahanta masiid ixtiyaadi iyo wa tahabutin tahabut iska sugid tahabut dheeraada u baahanta waaye nikaaxa sida waa ba- baababka kale oo dhan aan loo dadaalin waa in loogu dadaalo waxaa nikaaxa yaacaya baraha bulshada wax loo baxshay in badan baan kaba ka jirin waaye maxaa loogu dadaalayaa nikaaxan xadaranka digtoonaan darteed mimaa laga digtoonaanayo yataratabu ka ratimaya calaa faqdi daalika kaa waayidiisa haddii wixii la sixi waayo dhibaatada ka dhalanaysa ba laga digtoonaanaya oo meesha raba in laga digtoonaado ilaa nasabka in la ilaaliyaa la rabay wixii dhalanaya dadkaa isku tegay waxaasoo in la xafiday ahay waxaa ka dhalanaya khatarteeda baa jira marka waxa weeye qofka wax nikaaxinaya ama nikaaxa loola tegay waa inuu qof aqoon leeyahay oo qof cilmi leeyahay waaye bes hadduusan aqoon lahayn ama mid wax kharibaya uu yahay kuwo kala furan buu wuxuu dhahayaa waa isku xiran yihiin kuwo isku xiranbu hadduu doono waxay waa kala furan yihiin qaab aan wax loo nikaaxinbu hadduu doono waxu nikaaxinayaa mushkilo iyo dhibaata ka imaanaysa waay faslun haadaa faasilun weeye fasalkaana u fiirso waa kooban yahay qayb baa laga- looga daraya insha allah yaxrumu ribaa ribadu waa xaaraam yaxrumu ribaa waa xaaraam ficluhu iyo waakluhuba in la sameeyo iyo in la cunaba waa xaaraan wa akhduhu wa kitaabatuhu in la qaato iyo in la qoro heshiiska ribada xataa ma qori kadhib ma saxiixi kadhib wa shahaadatuhu markhaantigiisu waa xaaraan wa xiilatuhu xeeladiisuna waa xaaraan xeelad waa xeelad waa qaab iska maarata qof iska siyaas wax iska siyaasadeysanayo iska xeeladaysanaya riba xeelad qaab xeeladaysan yaa ah, ku socota wey waxaasoo dhan waa xaaraan nooc ay tahayba ribadu waa xaaraan waana dembiyada waaweyn oo kabaa'irta saddex nooc weeye ribadu ribalfadli iyo ribalyad iyo ribanasaac saddexdaa wey ribada hore ribalfadli baa la yidhaahdaayo laba shay oo riba gasha baa laysku gadayaa mid baana badan hal diinaar iyo laba diinaar baa laysku gadaa hal dirham iyo laba dirham baa laysku gadaa ki- kiilo qamadiya iyo laba kiilo qamadiyaa laysku gada waa ribo ribalyad laba shay oo riba gadaa laysku gadayaa laakiin meesha lagu kala qaadan mayo ama mid baa la qaadanaya midkii kalea meesha lagu kala qaadanaya boqolkan ii sarif waa kaa sarifay sarifkii baa uga tagta in la kala qaatay ah ribanasaac laba shay oo riba gadaa las- gashaa laysku gadayaa muddaana loo sameynaya muddaa la qabsanaya muddo hebel hebel bay noota ribo kale oo culimmadu waxay ku daraan afraad oo ribalqardi la yidhaha amaah lacag baan ku amaahinayaa kun doolaraan ku amaahinayaa hadha kun iyo shan boqol ii ken dantaada kusoo qabso kullu qardin jara nafcan fahuwa riban dheef kasta amaah kasta oo nafac s- u soo jiida qofkii amaahda bixiyey waa ribo rahanta mooyaane tani marka rabowiyaadka keliyaba khaas kuma ahaba waxyaalihii ribada gelaysa keliya khaas kuma aha hata midaani kulli waa gelaysaa waaye shaatigaana ku amaahiyay hadhow laba shaati iken wixii aan riba gashay iyo wixiisan gelinba waa imaanaysa ratigaana ku amaahiyey ku guur reerka ku rar xagga ku tag Een, hadhow intaas iigu soo dar isaga iyo intaasoo dheeraada ii ken waa awal wixiina qardi amaha ahaayeen waaye intaa markaa ogaatay waxaa jira labada shay oo laysku gaday hadda saa ribada uga fogaatay hadda qabso halkan laba shay hadda laysku gadayo oo riba gasha hadday kala nooc yihiin laba shardi keliya lagaa rabaa alxuluul muddo inaysan jirin iyo attaqaabud in meesha lagu kala qaato muddana lama qaban karo meeshana ha lagu kala qaato waayahay laba shay oo kala waxa weeyaan kala nooca dahab iyo fidaa la isku sarifaya laba lacagood kale nooca wey moogta hal is hal is ha isla ekaato laguma dhihin dee dahabku waa qaali fidadana waa ka hooseysaa keliya yaan muddo la sheegin meeshana ha lagu kala qaato hadday isku nooc yihiin dahab dahab ku ku sarif fido fido ku sarif qamade qamade ku gad beriis beriis ku gad kulli ku wade burbur ku gad kullu timir timir ku gad waa isku mide yaa saddex shardi baa la rabaa inaan muddo la sheegin in meesha lagu kala qaato inay isleeg yihiin boqol boqol shilin shilin koombo koombo kiilo kiilo ma la garta bes marka markhaanti iyo xeelad iyo kadaa fulaan iyo midna lama ogola wahuwa rabowigu baycu axadi naqdayni labadan lacagood midkooda lagu gado weeye bil aakhari lacagtii kale nasiicatan dibdhac liajalin muddo bay ka dhiganta boqolkaanaan kaa sariftay dahab fida iigu bedel waana inoo birito waa inoo galabto waa inoo hal sac ka bacdi waa inoo hal daqiiqa ka bacdi xataa lama ogola ow amase bikayri taqaabudin waaba waxa weeye muddo lama qabanin meeshaan lagu kala qaadan taqaabud lama kala qabdoon ow amase bijinsihi buu ku gaday lacag buu lacag la nooca ku gaday kadaalika iyana waa sidoo kale waa sidoo kale mada ow bijinsihi buu ku gaday kadaalika sidaasoo kaleo nasiya iyo muddaa la qabtay ama meeshaan lagu kala qaadan ow amase lacagtu iyo lacagta kale waaba isku nooce mutafaadilan isagoo ah midkood midka kale waa ka badan yahi waa dirham fida ah baa laba dirham oo fida lagu gado meelna waa hal dirham meelna waa labo waa lama ogola waalmadcuumaatu waxa la quutana bacduhaa barkeed bibacdin lagu gaday kadaalika sidaasoo kale wey waxa la cuno ilaa riba xaggee gashaa labada lacagood dahab iyo fido iyo waxa la cuno raashinka ah bay gashaa waxaa la cuno haddii midkood midka kale lagu gadayo muddo ma imaan kadha meesha meesha waa in lagu kala qaato hadday kala nooc yihiin hadday isku nooc yihiinna waa le hadday isku nooc yihiin hadday kala nooc yihiinna waa kala badan karaan ilaa hadda digri iyo beriis waa la kala jecel yahay tusaale waa kala badan karaa raashinku laakiin meesha lagu kala qaato muddona yaan la sheegin wayaxrumu waxaa xaaraama baycu maa shay garidi maagaasoo laa yaqbiduhu weli uusan soo qabdoon wuxuusan weli la soo wareegin inuu gado waa xaaraan waa xaaraan waa maxay maba asaxayso waxaa weeye alaabtiiba doon iyo markab iyo gaaray soo saaranta weli adiga ama ninkan baaba bakaarkan alaab ka gadatay kamaad kalamaadan wareegin adoo aan la wareegin inaa qof kale kasii gado lama ogola la wareeg qibdood horta adiga la wareeg waay malaa qibdo walaxmi hilib gadidiisna waa xaaraan bilxayawaani xayawaan nool lagu gado hilib halkaa yaal iyo xayawaan nool liskuma gadi karo intaanoo hilibah hade neefkiibaa halbaa ka jibta ama rati waa la gowracay hilibkii baa la qal hilibkan baan rabnaa inaa naga gadatid unigoo lacag ma haysee intaanoo neefo ariyan ku siinayaa laba waaxoodoo hashaana isi ama ratigan hilib iyo xoolaha liskuma gadi karo miyiga waa ka jirdhay moogta waayo soo ma lama ogola waay xayawaan nool iyo hilib liskuma gadi karo ama jinsigiis ha noqdo ama laba hilib ha laysku gado laakiin xayawaan waay laba xoolood ha laysku gado afartan ariya waxaa jira hashaana ku bedelanaya waa caadi waa laisku qiimeey laakiin hilib iyo xoolo iska jir wadayni bidayni dayn dayn in lagu gado lama ogola dayn qof mid ku lahaa baa dayn kale lagu gadaya lama ogola wa bayculfuduuliyina lama ogola waa xaaran bayca banaanjoogga ah waa maxay fuduuli waxa weeyaan shay adigu aadan lahayn weli ka ahayn wakiil ka ahayn ma'duun loo idnay aadan ahayn xaaraan wey ma gada kadib waa qof wuxuusan lahayn gadaya wey a walbaan soo sheegna midaan wamaa wa baycu maa shay gadidiina ma banaanaa lam yara yaahu labada wax kala gadanaysa isan arag waaye may arag shay aan la arag labadooda midna ma yaqaan maxay kala gadayaan maba yaqaanaane waay wa baycu hayri lmukalafi mukalaf mid qaangaara heyrkiisa aan weli qaangaarin beeciisana lama ogola xaruurtan yarar hadda waxay noo soo wada gadaysa wey waxa weeyaan ilmo yaroo suuqii ka xamaalanayo wax gadayo wax gadayo wax gadayo iyo caleyhi isaga in la gadan lama laga isna wax ma gadi kara lagamana gadi kara wey or waxyaalahan yarka caruurta loo saamxo ama madaahib kale hala fiirsho iyo kadaa waa masalo kale wey madhabkan waa kan ilaa qofkan waxaa la yidhi tasarufkiisu waa inuu furan yahay qofkan tasarufkiisu ma furna ilmahan yar ma gaarin wamaa shay biciisna waa xaaraan laa manfacata fiihi wax manfacah aan lahayn waxaan manfaco lahayn dabaqaloocaanaan kaa gaday dhurcasadaanaan kaa gaday jiricaanaan kaa gaday abeysadaanaa kaa gaday quraanyadaanaa kaa gaday shinida balukaada iyada shinida malabka samaysaay bal iyada meel kale ha looga hadlo waxaan yararkaan faa-iido male maxaa loo gadayaa hadba waabaa waxaa soo baxaya waxbaa la gadaya diin baa la gadayaa iyo bahal halkaana soo baxay bahallada yararkaa kadaafunaha lasoo urursho iyo ba hadba soo baxa waxaan waxaan nafac lahayn lama ogola waay waxaana dhan diintaa ka baranaysaa oo amase laa qudrata uusan awoodin laa qudrata awood aysan ugu ahan calaa tasliimihi dhiibidiisa wax aadan dhiibi karin hashi iga baxsadaa baxsatay baan kaa gaday hade lamaba hayee addoon cararay baan kaa gaday lamaba hayee wax aanan dhiibi karin mabgadi kadhig oo amase bilaa siiqatin beec bilaa siiqa ah waay siiqadu waa maxay waa kaa gaday waa ku gatay waa in la helo oo adigu raalli waa in la iska leeyahay sida fiican waa in siqa la keeno wa baycu maa shay beeciisna waa xaaraam waxaan dhan waa xaaraan ogow laa yadkhulu aan soo aan ku jirin taxta almulki mulkiga hoostiis waxaan m mulkiga ahayn lama gari karo gaariga ninka halkaa marayaan kaa gada iyo bajaajta halkaa taagan yaa leh ninka leh waa kaa gaday maba leh kaama gadi karo kalxuri waxaan mulki tan horta marka waxa weeye maa shay laa yadkhulu taxta lmulki aan la mulkin karinba layskama gadi kara maxaa ka mid a kalxuri sida qof xora alxur laa yadkhul taxta lmulki baa la dhahaa qof xora suuqa madow dadka laga gado yurub iyo wadamo kale afrikaan iyo meel kas waa jiraa mogta mamnuuc waxaas dad la dhacayay caruuriya kada wadan kalaa laga sii beecinaya haday rabaan qof xora lama kala gadan karo walardi baa la mid ah ayana lama kala gadan karo dhul almawaati mawaad ah dhul aan cidno lahayn dhulkan gurigan waa xariimkiisii barkadan waa xariimkeeda intaan waa kanaalkeeda intaan waa kadaageeda intaan waa meesha xoolaha loo waxay inta taa maaha dhul mawaada dooxadaasa inta ka baxday halkaa dhul ilaahay iska leeyahay wax leeda qof waa kaa gada wax camirnaana iyo wax eh, tacmiirna laguma samayn waaye bannaan baa laiska meegaaranaya wa bayculmajhuuli shay laga jaahil yahayna waa xaaraan dukaankaas mara ku mara taal baan kaa gaday labadaa maro mid baan kaa gaday waa tee hadde jaahil baa laga yahay ma midda ku anfacaysa noqon doontaa mise lama garanayo wanajisi shay najaasaa biciisna waa xaaraan kalkelbi sida eyga oo kale xataa ay wax yaqaan hadduu yahay waa la mid qaab kaloo laiskugu wareejiyaa jirdha eyga laakiin beec lama ogola waa najaasa wa kulli muskirin shay kastoo muskiroo dadka ka sarqaamiya in la beeciyo waa xaaraan sida khamrada lama kala gadan karo wa muxaramin shay kastoo la xarimayna lama kala gadan karo ka dambuuri sida waxaan durbaanadan wax la gargaraaco muusikooyinka iyo balaayada iyo waxa dambuurada ah waxa eh, ka qalqal kuwa faraha saa lagu dhahay kuwa qalabsaa loo taataabtayo kuwa codka keenayo balaayada kale nooca weeye ilaa xoola in la qaabiliya halkaas oo la kala gato waa safah caqli gaabnimo wey ilaa waxaan nafaca male xagga sharciguusan nafac ku lahayn kuwa nafac waa u leeyahay iyagu say la tahay khamradii lacag bay ka qaadanayaan waxaan meelba intay balaayo shanimo ka furaan dad baa gelaya wax ka wa iyaga nafac weeye laakiin nafac sharcu ma yaqaan xagga sharciga nafac lama dhaho waaye wayaxrumu waxaa xaaraana baycu shay shay gadidi shayga alxalaa xalaali xalaashaha adaahiri daahira shayga waa xalaal waa daahir in la kala gado waa xaaraan oo maxaa dhacay calaa man qof laga gado taclamu aada og tahay annahu qofkan yuriidu inuu doonayo an yacsiya bihi ilahay inuu ku caasiyo waa og tahay shaygan waa xalaal xabaddan rasaasa iyo qorigan waa shay caadiya laakiin waxay og tahay qofkan inuu rabo inuu dad ku dhibaateeyo lagama gado karo waa xaaraam waana daahir cinab iyo zabiib baa halkan yaal waxay u tahay qofkaani khamro inuu ka samaynayo kama geda kadhib waaye haddaa og tahay waxaa la mid a haddaa ka shakidid ama u maleysid ha ka gada walaa yasixu ma ansaxayo baycu lmukrahi qof la khasbay beeciis ma ansaxayo ilaa ilaa an takuuna tijaaratan can taraadi minkum baa la rabaa wayaxrumu waxaa xaaraana baycu lmaciibi shay maciib oo ceebaysan gadidiis bilaa idhaarin muujin la-aanteed licaybihi ceebtiis iyadaan ceebteed la muujin lama kala gadan karo lacagta waa kaa dilacsantaa muuji ya hoo iigu shub sahalka haddaa iska dhahdid oo bahal ibirkeeda ay tahay ceebtay qarinays ama raashinkii kii qoyanaa iyo kii suuska lahay beleeda ku dhex qaris ama wax kale adigu ceebta haddaa muujisid oo qofkaaga gato isagoo og waa sax laakiin haddii kale xaaraam wey waay walaa tasixu ma ansaxayso qismatu tarikati mayitin meyd xoolo uu ka tegay in la qaybiyo la dhaxlo walaa baycu shayin shay in la gado oo minhaa xoolihii qofku ka dhintay in la gadana ma bannaana maa lam tu-adda inta aan laga gudin duyuunuhu deynti isaga lagu lahaa waay deyn baa lagu leeyay deyntii ilaa laga bixinayo war waa masalo muhiima wa wasaayaahu wuxuu dardaarmay ilaa laga saarayo waay xoolaha day zakaa lagu lahaa lamana gadi karo lamana qaybsan karo waaye isagii waa in laga kafno waaye deynta waa in laga bixiyo dukaamada wixii looga lahaa waa in la baxsho xoolaha laftooda deynta lagu lahaa waa in laga baxsho wa tukhraju waxaa wasaayaha laga bixiyo wa tukhraju laga bixinayo wa tukhraju waxaa kaloo la bixinaya ujratu xajihi xajkiisa kharashkiisii ila isagii dhimay iyo wa cumrati cumradiisa kharashkeedii in kaanaa labada hadday ahaayeen caleyhi dushiisa xaj iyo cumraa lagu lahaa hantiilo ahaa mana xajin mana cumraysan waana dhintay lamana dhexli karo shayna lama gadi karo ilaa laga bixiyo xoolihii xajka iyo cumrada kuwa hadda xamar iyo andhowato laga sheekeynayey markii la yidhi xoolaha zaka laydinkaga leeyahay aabihiin may zaka mahayna xaj lama dhaxlaye iska bixiye m waxma bixinayno hadduu isagu markuu noolaa xajin waayey isagum isagu muu ka xajiyey isba waa haysa xoolahe isagoo ma diidin innagana shilin bixin ma noo qaybay walaada hadda aduu noo qaybin xoolaha noo qaybi innaga cid kale waxa way hadda xoola udhigi mayne marka xoolihiisa qof gacanta intay ugu jiraan way in kaana caleyh waa in la bixiyo waxaaso dhan iska dhaxlayaan hadda ilaa in biica in la gadaya mooyaane shay-un shay liqadaa'i haadihi alashyaa'i ashyaadaa gudidooda haddii shay loo gadayo xajkii baa loo gadaya cumradii baa loo gadaya dardaarankii deyn lagu lahaa taa waa la ogolyahy fatarikatu tarikadu ka marhuunin rah wax la curaar dhigay oo kale u tahay bidaalika arrinkaas waxa weeyaan tarikada iyo xoolahan qofkan ka dhintay oo dhan waa marhuun oo kale xaq baa ku tacalluqsan waaye xoolaha horta qofkii dhaxli lahaabaa leh oo qofkii lahaa dhimay ha ahaadee qofkan iskama maamulan karo ilaa xaquuqda lagu leeyahy oo ka bixiyo waaye ka raqiiqin waa addoon oo kale janaa cid dhaawacay ilaa la waxa weeye laga bixiyo walow biakhdi daaniqin hal daaniq qaadashadiis ba allah ka dhiqo daaniq ma taqaanaa hal dirham oo lix meelood loo qaybshay meel ka mida wey waa bointi six oo kale waa hal waxa weeye waa waa hal bointi oo kale lix haddii loo qaybsho oo kale meel ka mida laa yasixu beycuhu beyciisu ma ansaxayo addoonkaas xataa yu-addiya ilaa uu ka guto maa biriqabati qoortiisa wax lagu leeyahay ilaa xoolahan qoortiisa lagu leeyahay ow ya-dana ilaa uu ka idnayo alqariimu ninka qaanta leh fii beycihi gadidiisa anaa waxi gaarsiiyo qaanta ku leh waa gadi ka dhaan waa idiin fasax ilaa uu ka dhahayo ama addoonku iska bixiyo lama samayn karo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab aamiin